kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maamul wanaagga ee idaacadda rediyo daardheer oo aad hadaha iyo kale dhagaysataan barnaamijka maamul wanaag waxaan ku soo qaadanaa arrimaha la xiriira maamul wanaagga iyo sidoo kale horukaca iyo dhaqaaqa bulshada iyo dowladda innaga oo hadba diiradda ku saarna mowduuc muhim u ah arrimahaasi waxa aan toddobaadkan ku eegi doonaa sida uu u shaqeeyo xafiiska hanti dhowraha guud ee dowlad goboleedka galmudug waxyaabaha ay ka qabteen la dagaalanka musuq maasuqa iyo xal u helidda caqabadaha ka dhasha guulaha ay gaareen inta ay shaqaynayeen iyo caqabadaha jira waxaa marti ku ah barnaamijka kana qeybgeli doona xaashi cusmaan maxamed hanti dhowraha guud ee dowlad goboleedka galmudug waxa aan wax ka weydiin doonaa arrimo kala duwan oo la xiriira hanti dhowrka iyo doorka uu ka qaato la dagaalanka musuq maasuqa waxa uu ka jawaab celi doonaa su-aalo dhinacyo badan taabanaya oo aan diiradda ku saari doono shaqada hanti dhowrka iyo siyaabaha uu u shaqeeyo maadaama uu hanti dhowrku muhim u yahay isla xisaabtanka iyo dabagalka dhowrista hantida guud guurto iyo maguurtaba oo qaranku leeyahay arrimahaas ayaan barnaamijka kaga hadli doonaa inta uu barnaamijku hawada ku jiro dhanka farsamada waxaa ka qaabeyn doona liibaan maxamed cabdi aniga oo axmed maxamed jaamaca ayaana barnaamijka idinla socodsiin doona haddii alla laga helo hagaag raadiyo hadaardheer ayaad inagala socotaan barnaamijka maamul wanaagna waad dhageysanaysaan saaxiibayaal hanti dhowrku waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dowladda guurto iyo maguurtaba waxaana ay waxaana uu sameeyaa baarista xogaha la xiriira hantida dowladda sida dhaqaalaha iyo waxyaabaha la halmaala waxa uu qeyb ka noqdaa kala wareejinta xilalka si uu si uu ula socdo hantida dowladda ee ay la kala wareegayaan mas-uuliyiinta ka degaya xilalka islamarkaana ay u gasho buugga xog xisaabeedka dowladda oo ay soo bandhigaan xiliyada loogu talagalay xiridda xisaabaha iyo sidoo kale xogaha dowladda la xiriira buuggan ayaa la horgeeya golaha baarlamaanka iyada oo ujeedadu tahay in ay la socdaan xogaha la xiriira hantida dowladda iyo sidaa ay ku socoto meelaha ay ku baxday hantida baxday iyo sidoo kale waxyaabaha ku jira akoomada dowladda ayay soo bandhigaan hanti dhowrku waxa uu si mug leh uga qeyb qaataa arrimaha la xiriira la dagaalanka musuq maasuqa waxaana shuruucda ay ka mid yihiin dastuurka dalka iyo kan dowlad goboleedka galmudug sharciga hanti dhowrka oo la sameeyey xilligii dowladii kacaanka dibna loo ansixiyey xilligii dowladii uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu awood u siinaya hanti dhowrka in ay soo bandhigi karaan xogaha musuq maasuq ee jira lalana tiigsan karo qofka ku kacay hay-ada qofka ku kacay arrimaha la xiriira musuq maasuqa lala tiigsan karo maxkamadaha cadaaladda haddaba sidee u shaqeeyaa xafiiska hantidhowrka guud ee dowlad goboleedka galmudug maxayse ka qabtaan arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa waa maxayse caqabadaha jiraahi barnaamijka maamul wanaag waxaa marti ku ah kana jawaab celin doona su-aalahaasi iyo kuwo kale xaashi cusmaan maxamed hanti dhowraha guud ee dowlad goboleedka galmudug waxaa waraysigani la yeeshay wariyaheena cabdulaahi cabdulqaadir nuur oo wax ka weydiiyey ugu horeyn waxyaabaha u qabsoomay muddada ay shaqaynayeen iyo caqabadaha jira
bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahadnaqaynaa idaacadda daardheer iyo weriye cabdulaahi mahadnaq kadib haddii aan ka hormarno xafiiska iyo howlihiisa xafiisku wuxuu u xil saaran yahay horta xafiisku wuxuu wakiil si guud uga yahay shacabka waa xafiis shacab oo dowladda qeybka ah wuxuu u xil saaran yahay ilaalinta shuruucda baarlamaanka lagu soo ansixiyey in loogu dhaqmay siday ahayd iyo inaan loogu dhaqmin wax kastana waxay ku hoos jiraan shuruucdaas hadday financialka oo tahay iyo hadday wax kala tahaba marka mas-uuliyadda xafiisku wuxuu kala shaqeeyaa dhinacaas wax kastana shuruucay leeyihin shuruuc tilmaantay leeyihin marka shay kastana shuruucdaas soo koobta marka asagu sidaas u xil saaran yahay laakiin qaybo kasta oo aada dareemaysiin waxay ku guda jirtaa shuruucda waa mahadsantihi
waa mahadsantaa su-aal sheegta mudan waxay noqonaysaa muddadii aada xilka haysay maxaad qabateen oo markaasi ku aadan dhinaca la dagaalanka musuq maasuqa iyo in hoos loo dhigo lunsashada suguud xoolaha dadweynaha maadama xafiiska uu shaqooyinkiisa qayb ka tahay
bismi illaahi raxmaan raxiim annaga sidaad la socoto dalka dhan waxaa laga soo dhisay hoos waad ogtahayoo dalku waa burburay waxaan ku jirnaa kasoo kabasho burbur kasoo kabashadaas burburkaan ku jirno ayuu xafiiskuna qayb ka ahay annaga marka xafiiska naloo dhiibay ma lahayn shaqaale ma lahayn agab lagu shaqeeyo ma jirin xafiis ma jirin wax kasta oo xafiis u baahan yahay markii xafiiska aan nimid waxaan xoogga saarnay inaan sameyno shuruucdii xafiiska ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay dhammaystirka shuruucdii waan dhammaynay waxaan ku guuleysanay shaqaale inaan keenno tiraduba ha yaraato waxaan ku guuleysanay meel uu fadhiya inuu leeyahay oo loogu soo hagaago waxaan ku guuleysanay agab shaqo inaan keenno xafiiska intaasu waa waxyaabihii maxaa la dhahayay wax la qabtay oo xafiisku qabtay intuu joogo wuxuu kaloo ku guuleystay shaqaalihiisa inuu ka dhigo xirfadlayaal oo ku dadaalo inay wax bartaan ku dadaalo inay noqdaan kuwo xirfadda looga baahan yahay xafiiska dhammaystira marka waxyaabahaas oo dhan waa waxqabadkeena
waa gartay su-aal sheegta mudan kaamadalan hurtiqa qaaliga ah ma jiraan isbedelo ku yimid dhinaca dhaqaalaha suguud dowlad goboleedka galmudug
haa waa garan kartaa markii la bilaabay galmudug dhaqaalaheedu meeluu joogay heeruu ahay shaqaalaheedu meeluu joogay heeruu ahay waxaan dareemaynaa sanad kasta miisaaniyadda galmudug waa korortaa shaqaalaheeduna waa kordhaa muuqaalkeeduna waa kordhaa markhaati waxaad iga tahay waxaa laga yaabaa sanad ka hor xafiisyada maanta jiraa ma jirin shaqaalaha maanta jiraana ma jirin yaan la gaarin meeshii loo socday laakiin waxaa noo muuqata yadadiilo waxaa noo muuqata taargad waxaa noo muuqata horumar bulshadu way dareemi karaan wax badan inay dhiman yihiin laakiin sida dhabta ah markay isbarbar dhigaan meeshii la joogay iyo meesha la joogo haddana waxay yaqiinsanayaan in horumar jiro oo kor u kac socdo siduu raba ha noqdo aadan arintaas u muuqataa oo dhinacyo badan markaa fiirisid ama dhinaca dhaqaalaha ilaha dhaqaaluhu ka yimaadaan ha noqoto ama waxqabadka bulshada ha noqoto ama muuqaalka magaalada ha noqoto inta kusoo kororto intaasaa kuu cadayna
waa gartay dhinaca kale maxaa ku tilmaami kartaa caqabadaha haysta howlaha hantidhoorka guud markaasi ku aadan arrimaha horumarinta dhaqaalaha ee galmudug
horta aadaad u mahadsan tahay xafiiska handidhowrku wuxuu la mid yahay hay-adaha galmudug sida inta ay dareemayaan unbuu dareemaa waxay dareema- dareema wuxuu dareemaa fasilitiga shaqada lagu qaba lahayo waajibka shaqa lagu guda lahay inuu yar yahay uusan gaarsiisnayn meeshii laga rabay hadda waxa guudoo yaalaan iska yaroo wixii oo dhamaa waxay ku yihiin saan tilmaamayn baahida inaan hal mar la wada koobi karin marka ayagana taas wuxuu la wadaagaa hay-adahaas uu uu la wadaagaa dhinacanba ayaa waayo xafiiskan wuxuu u baahan yahay socod badan wuxuu u baahan yahay meelo badan inuu tago wuxuu u baahan yahay in shaqaalo badan inuu helo wuxuu u baahan- waxaasoo dhan marka waa wax dhaqaalihii ku xira dhaqaalihiina ayuusan weli noo saa marka dhinacyadaas markii loo fiiriyo meelahaas uun baan tabaynaa waxaasuna hadda istaydka dhamay ka maqan yihiin uun la wadaagna annaga hadda wax gaar noo amaa
waa gartay hantidhowrka guud ee qaranka xiriir mutuel leeg ama wadashaqeynta leeg ayaa ayaa in kala dhexeysa iyo sidoo kale kuwa kale ee dhigeyna dowlad goboleedyada dalka markii la eego ee xafiiska hantidhowrka guud ee galmudug
Een, xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka iyo xafiiska galmudug wada shaqeyna ka dhexaysa sida dalka dhanba dowlad goboleedyada iyo federaalka wada shaqeyn uga dhexayso Een, keligiis kalama dhexaysa xafiisyada dowlad goboleedyada dhan u kala dhexeeya heshiisyo shaqo oo sidii loo wada shaqey lahay la wada sameeyayaa jirta Een, ayaguna waajibaad shaqay leeyihiin hadday heer qaran yihiin annaguna heer istiid haddaan nahay waajibaad qaranaan leenahay iyadoo waajibaadyadaas eh, ma- shaqo ay jiraan aan haddana collaboration fiican leenaho wada shaqayna aadaan u wada shaqayna isugu fiican
Ee, waa mahadsan tahay Ee, dhinaca kale waxaa naga warbixisaa ee, sharciyada la xiriira dhinaca shaqadeena ee, maxaa ka qabateen markii timaado saameynta iyo hirgelinta sharciyo ee ku aadan korjoogteynta xafiisyada dowladda si guud
Een, sida hore aan kuugu sheegay sidaad la socotid waxaa jira sharci federaal sharci state xeer wasaaradeed dhaba tusayaal oo dadka mas-uuliyiinta ah uu soo saaraan intaas waa waxaa wasaaradaha ka jira annaga guud ahaan intaas waxaan ilaalinaa ku dhaqankooda iyo u hogaansanaantooda Een, isla sidoo kale saan hore kuugu sheegay xafiisku wuxuu leeyahay sharci dhammaystiran oo waajibaadkiisa shaqo tilmaamayo Een, dhammaanna marka sharciyadu halka halkaasay ku cadyihiin halkaasay ka- maxaa la dhahay ku astaysan yihiin waana dhammaystiran yihiin oo dhinaca hadda shuruucda waa laga yaabaa meelo badan oo iswaafajin u baahanaa level federaal iyo level qa- qaran iyo m- m- level federaal level state inay jiri karaan waa laga yaabaa laakiin sharci state ahaan waa noo dhammaystiran yahay asagaasaana ku shaqaynaa s- sida stediyada kale maxaa la dhahay ugu shaqeeyaan
waa gartay Ee, wareysan kusii soconaynaa Ee, su-aasha xigta ee mudane waxay noqonaysaa ee, waxaa jira hadalhayno la xiriira ee, yacni ee, dhinaca kusii su-aasha xigta waxay noqonaysaa ee, waxaa jira hadalhayno la xiriira dhulal dan guud oo la iibiyey muddada aad xafiiska joogteen arrimahaas bal haddaad si guud bulshada u sharaxdo maxaa kala socotaan maxaa ka qabateen ma jiraan shuruuc yacni arrintaas fududeynaysa oo dowladda u ogolaanaysa
in horta qofaan adaan kaa maqlaa hanti dhul dowladeed in la iibiyey adaan kaa maqlaa annaga dhul dowladeed oo la iibiyey oo xafiis ahaan in la iibiyey aan u aqoonsanna ma jirto Een, haddii dowladu dhul iibsanaya waday usoo martay leedahay haddii dowladu dhul iibsanaya waday usoo martay leedahay hadda dhul dowladu iibsanay oo iib usoo bandhigtay oo nagu soo wargelisay in dhulkaas iib u yahan anagu ma ogin Een, haddii koley ciddii wax iibsatana koley waan ula arki doonaa anagu hadda warkaas wax la taaba karoon ka haynaa ma jirto kow hantida dowladuna sibay u iibsantaa markay la iibsanaa cid kastoo wax iibse iyo ciddii wax iibeebana shuruucdaas inay u hogaansataa laga rabaa marka annagu hadda ma hayno adigu unbaa kaa maqlaa in dhul la iibiyey oo hadda ma dhihi karo dhulkaasaa la iibiyey mana ogi waan mahadsanta
ma jirtaa marka shuruuc ogolaanaysa yani in ama dowladda ogolaanaysa ama maamulada degmooyinka ahate ama stateka madaxda ahate ama dowladda si guud in dhul dowladdu lahayd oo dan guuda loo baahan karo ama u fududeynaysa in yani ay dowladdu iibiso shuruucdaas ma jiraan oo galmudug ma leedahay
horta sideed sideedaba dowladda hantideeda ayaa iska leh xilligay doontayna iibsan kartaa shuruucda qoranayna ka mid noqonaysaa ay ku dhex jirtaa waayo mar haddii la yidhaha dowladdu waxeeda iska leedahay waxaa jiri jiray waagii hore la guddi la yidhaha guddiga iibka qaranka oo wixii dowladdu gadee gada waxay soo gadaneen gada soo gada guddigaas hadda dalka dhanu ma leh federaalka aan ba lahayn laakiin dhowr jeeraa la isugu yimid haddii wax la iibina wasaaradda maaliyadda u xil saaran oo hadda sii haysa inta guddigaas laga sameynaa procurementiay leedahay procurementigaasa qiimay doona ama guddi madax bannaanoo loo saaro inay wax iibiyaan ay leedahay marka siyaabo badan ay leedahay oo wax loo iibiyo laakiin hadda annaga wax la iibiya gebi ahaanba hadda oo iibkoodu ansaxiyay ma ogin mana arkinba xataa wax la iibiyey
waa gartay isla su-aashaas adoo mahadsan kaan mahadle waqtiga qaaliga ah haddii ay xafiiskiina maxay tillaabaha ood qaadi kartaan ama inkii sharci inuu gelay inaad qaadaan haddii ay caddaato dhul dowladdu lahayd oo aan sifa sharciya aan ku bixin ama loo iibiy
annaga waajibka nasaare waxay tahay haddii hantida qaranka sida loogu talagalay si aan ahayn loo isticmaalo inaan u gudbinno mas-uuliyiinta dowladeed ee naga sareysa isla sidoo kalena sharciga aan la tiigsanoon maxkamadaha u gudbin annaga waajibkeena shaqada waa midaas waaba haddii ay dhacdo shaqada waajibkaa waa sidaas
waa gartid dhinaca kale mudanadoo mahadsan fariintaada ugu dambeysa waxaan kaa macdan waqtiga qaaliga ah ee aad la wadaagayso bulshada galmudug gaar ahaana kuuriyada daareer ee ku dhegeysanaya barnaamijka maamul wanaag xafiiska uu dirayo maxay tahay
bismi illaahi raxmaan raxiim xafiisku wuxuu diraa reer galmudug marka kuwaad horta maamulkooda inay adeecaan ay la shaqeeyaan ay u dhaga nuglaadaan midnimada iyo wada jirkana ay ilaaliyaan faham fiicanna dowladnimada u yeeshaan markii la yidhaahdo hantida qaranka dowladdu waxeeda xili walbay yeela kartaa dowladdu waxeeda xili walbay yeela kartaa waxaana rajaynaa iyagana inay saas u fahmaan
hagaag raadiyaha daardheer ayaad inagala socotaan barnaamijka maamul wanaagna waada dhegaysanaysaan oo raadiyaha daardheer idinkaga imanaya barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sida uu u shaqeeyo xafiiska hanti dhowrka guud ee dowlad goboleedka galmudug iyo doorka uu ka qaato arrimaha la xiriira la dagaalanka musuq maasuqa iyo caqabadaha ka dhasha waxaana marti ku ahaa xaashi cusmaan maxamed hanti dhowraha guud ee dowlad goboleedka galmudug barnaamijka intuu hawada ku jiray anigoo axmed maxamed jaamac ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamaduna liibaan maxamed cabdi ayaa ka qaabeynayay tan iyo intaan barnaamijkan lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa mid kamid a kaalmaha sugaanta
keenoodan subaxkadiya duuduubka ikasiino mooyaane ikasiino mooyaane inaan duminna mooyaane isdagaalna mooyaane birtiyo coladeenna dabdowrinno ikasiino mooyaane ikasiino mooyaane
dad ma noqon karayna gayo daroorkiisa darartiyo irmaankeena inta doobisoo dhibasho nabadoodi karaa reerka dad ma noqon karayna gayo daroorkiisa darartiyo irmaankeena inta doobisoo dhibasho nabadoodi karaa reerka
dad ma noqon karaynaa dubaaqooda gali karaa dabandoolka jiilaalka sannadahan isaban yaalay daalkiyo hala adkeyna jidka aan ku soo daalnay iyo iyo iyadoo xatada joogta dubbihiyo xanuunkiisa wixii aan midhaha darayga duduub ku soo qaatay cudur igama dawayne dhinac kale u digarogo dalma hanan karaynaa dad ma noqon karaynaa dubaaqooda gali karaa dabandoolka jiilaalka sannadahan isaban yaalay daalkiyo hala adkeyna jidka aan ku soo daalnay iyo iyo iyadoo xatada joogta dubbihiyo xanuunkiisa wixii aan midhaha darayga duduub ku soo qaatay cudur igama dawayne dhinac kale u digarogo dalma hanan karaynaa